بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله waxaa markaan ato farxadii ah caawa inaan ku kulanno shirkan jaraa-id oo aan jecelnahay inaan kula wadaagno ummadda soomaaliyeed sidii horeba caadadi noo ahayd inaan si joogto ah uga warbixinno wixii horumar ah ee laga gaaro doorashooyinka laba kun iyo lix iyo tobanka sida aada ogtihiin lix iyo labaatankii bishii september guddiga hirgeli federaalka hirgelinta doorashooyinka dadban wuxuu soo saaray jadwal oo uu wax kaga bedelay kii horeeto si loo dhammaystiro howlo qabyo ahaa oo jiray howlahaas waxay isugu jireen howlo la xiriira arrimaha aqalka golaha shacabka ah iyo dhismaha golaha aqalka sare sidaad ogtihiin aqalka sare waxaan u qorsheynay in doorashadiisu ay ugu dambeyn dhacdo tobanka bisha octoobar shanta bisha octoobarna in ay soo gudbiyaan madaxda dowlad goboleedyada liisaska musharaxiinta aqalka sare haddaba waxaa dhacday in maalintii loogu talagalay arrintaas ay suurtoobi weysay dadaal fara badanna ay ku jireen madaxda dowlad goboleedyadu sidii arrintaas ay u suurtogeli lahaayeen ayaa guddigu waxa uu siiyey muddo laba maalmood oo kale ah in ay arrintaas ku soo dhammaystiraan nasiib wanaag waxaan maanta hortiina taagannahay in horumarkii ugu horreeyey oo la taaban karo noqon doonana tusaale fiican in maanta oo bishu ay tahay sideed octoobar ay soo bilaabatay in lasoo gudbiyo liiskii musharaxiintii aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ee soomaaliya waxaana ugu soo horumaray oo soo gudbiyey liiskoodii oo laba iyo labaatan musharax ka kooban dowlad goboleedka puntland oo galabta kaga dhawaaqay usoo gudbiyey liiskaas guddiga federaalka hirgelinta doorashooyinka iyo guddiga dowlad goboleedka ee hirgelinta doorashooyinka dadban waxaan sidoo kaleeto maanta aan xiriir la sameynay madaxda koonfur galbeed iyo madaxda jubbaland iyo madaxda galmudug dhammaantood madaxweyneyaasha anaa la hadlay waxayna ii sheegeen ilaa ay caawa ugu dambeyn inay ku dhawaaqi doonaan ay liiskana soo gudbin doonaan oo ay finalize gareeyeen waxaa sababta keliya oan haddeertaan usoo horumarinay tani waxay tahay in dadka soomaaliyeed ay ogaadaan in doorashadii soomaaliya loogu talagalay laba kun lix iyo toban inay ka dhacdo labadeeda aqalna lagu dhiso in aqalkii sare dhismihiisii uu bilowday ay la tahay tallaabo taariikhi ah oo lagu xaqiijinayo lana hubo in doorashadu ay tahay wax dhacayso oo aysan ahayn hadal iyo sheeko waxaa bilowday geedi socod geedi socodkii wuxuu joogaa marxalad aada u fiican oo horumar ah oo musharaxiintii aqalka sare lasoo gudbiyey waxaa ku xigi doona in la diiwaan geliyo shuruudihii loo baahnaa inay buuxiyeen iyo inay baarlamaanka hor tagaan oo loo codeeyo waxaa kaloo horumar ah ayadana waan idinla wadaagaynaa in soo gudbintii liisaskii ergooyinkii golaha shacabka ay muxuu ahaa koonfur galbeed oo kaleeto afartan iyo sideed kursi ergadoodii ay soo gudbiyeen oo waxaa u dhiman ay aada u yaryihiin oo ka mid yihiin saddex dalool oo laba dalool ka badan ay soo gudbiyeen sidoo kaleeto jubbada dhexe aan dhahay jubbaland ayadana ay in ka badan siddeed iyo labaatan kursi oo ka mid ah afartan iyo saddexda loo soo gudbiyey ergadeedii iyadoo weli waktigii loo qabtay aan la gaarin taas waxay markhaati u tahay in dalku ay doorashadu ka dhacayso geedi socodkuna uu yahay mid yacni maalinba maalinta ka dambaysa horumar samaynayo maalmaha soo socdana maalin walba oo ka mid ah waxaa dhici doonto inaan si joogto ah uga warbixinno wixii dadaal ah ee ku saabsan soo xeraynta ergada ee gobollada ka soo kordho iyo wixii ku soo kordho doorashooyinka aqalka sare iyo sidii loogu kala adkaado doorashooyinkaas waxaan rabaa inaan uga faa'iidaysto fursaddan liisaska musharaxiinta ee laga soo gudbiyey puntland ee aqalka sare waxaa ku jira tiro aada u badan oo haween ah taas oo muujinaysa in kuraastaasi ay noqon doonto mid ay ku tartamaan haweenka iyo ragga si siman wixii su-aalaha o aada qabtaan diyaar baa unaha idan kaga jawaab
waan garanay puntland iyo jubbaland magacaa leeyahay magacayga waa cabdisaaq cabdiqaadir maxamed s b c t v ayaan ka socdaa arrinta shabeellada dhexe iyo hiiraan aqalkooda sare iyo xagga somalilan iyaga ka waran waa soo magacaabay weli
su-aal aada u fiican weeye shabeellaha dhexe iyo hiiraan waxaa socdo hawshoodii dhismaha dowlad goboleedka markii ugu dambeysayna haddaad aragtaan warqadihii aan u gudbinay madasha oo caqabadaha ahaa waxay ahayd in la soo gudbiyo hanaan ka ay ay lagu dhisayo lagu dooranayo aqalka sare ee shabeellaha dhexe iyo hiiraan haddii aysan dowlad goboleed helin hanaankaas weli kama imaanin madasha iyo xukuumadda midna sidoo kale arrinta somalilan sida aada la socotaan ayadana bacdamaa baarlamaankii ansixin lahaa arrintaas uusan ka jirin ee hadeertaan suurtagal ahayn ay soomaaliya ay somalilan ee baarlamaankeedii inta la geeyo oo u codeeyo musharaxiinta waxaa iyadana la qorsheeyey oo madasha qorshaysay in ay hanaan gaara ay isku doortaan la soo gudbin doono hanaankaas ilaa ay hadda madasha kama hayno xukuumaddana kama hayno
ibrahim gudoomiye waxaa tiri kuraasta puntland murashaxiinta aqalka sare gabdho badan baa lagu soo daray si simanayna u tartami doonaan ragga iyo gabdhaha la soo gudbiyey marka waxbaa iska bedelay qondadii ahayd in kuraasta haweenka ay gabdho oo keliya ku tartamaan may waxba iskama bedelin go-aankaas aniga meesha noo yaalla waxaan ula jeeday in la soo gudbiyey musharaxiintii haweenka agaan
tv-ga somaali news cabdiraxmaan wabri maamulada kale haddii aysan soo gudbinin waqtigii loogu talagalay aqalka sare go-aan ceenkee ayaad ka qabanaysaa
waxaan hubnaa waxaan la hadalnay madaxweyneyaasha waxaan ay noo sheegeen in liisaska ay diyaar ka yihiin waxaana dhici doonto berri iyo saa dambe dhammaan wixii ka soo kordho inaan sidaana kale idinla wadaagi doono warbaahinta waana aqalka sare hawshiisa way bilaabatay way ballan qaadeen madasha baa ku hawl jirta annagaa ku hawl jirna international community-ga ku jira maalin walbana way nala hadlaan madaxweyneyaashu